bismillahi raxmaan raxiim dhacdadaas iyada dhacda foolxun hayti iyada dadan dhibaaso ini qof binaadan ah nafley ee naftiis liingooye wal naf inan dhikayna oo eed raqiisan ah wal kasta oo adduunkun la qiimaya wal nafan dhikama maleh marka naf nafley liingooyi kor wal kale kusoo kabiy maleh wayba dhacdadaas ka dhiday garow ilaan oo deegaankun ha ku jeeda khaasatan degmada baydhabo deegaankan koofguduud ee shabeelow jiha ku jeeda yeella ka dili meel la rahay jamaadi laxmoodi meel la row garowe dhibkaasna waybuu ahaa lan oo wariile ah oo ciidanka puntland ku tirsan sananayn shaagi iyo jaysadii madi iska maandhaafeen mase isla fahmi waayeen alaab madaas laku gada fadaayo waana meel la rahay gorgoradii isla gorda waayeen marka dhacdooyinka noocan oo kale ee soomaaliya ubug maka ah muddo badan hadhiyeen walbadanaa la aragay walbadan waa foolxun aa la aragay marka foolxumadaasna eedaa unku dhiidhiyaana maamulka puntland iyo odayaashu iyo deegaankaasba way unku fidhina arinteeda daawadiiya liinku fidhiye jidkii may la rahaye la haytiya inaha maraan liinku fidhiye jidkii la haytiya sugahayna intii arinteeda markaa laku deerowna wayba xiriir ku hayne lankala taliyaha xafiiska madaxweynaha puntland ahna u qaabilsanaha meellankan qaabilsan xiriirka gobolada taliyaha nugaal booliiska meelra taliyaha qeybta nugaalna saasoo kale xiriira wada subni marka muhiimadda waybuu ahaa in la fahmo horta lan kasta oo dhibwade eh ama qaswade eh lanku dambeeyo oo hadirsadima leh wal shaqsiyadiis usashaandhadiyo laakiin muhiimadda la fiiriyo waybuu ahaa qaabka liinku jawaabay dhacdada madadhiida ku dambe dhacdada qaabkii liinku jawaabay way ognahay in lanka ilaa hiri oo hiranye ku dambena dad kale oo qalalaasiyo foodusku fadowna way tilmaameen ah in baydhow arday argoosi ku dhii lan deegaankaasa ku jeeda baydhow laka deli oo been eh sali raadan lahayn way kale mayla raay dhiyay mudaharaad yaroo ku dhihi garow oo dadka bershayna eed an buunbuuniyeen laakiin wal ku jaren mahayna salin sheegeen an hayna in dadkii la jirdeli misla dhibaatay mis mayla raay hantidii oo la boobina madi ilo badan oo deegaankaas ka sabaabsan oo dadka intaa ku jeeday meelo ka noolaynayn tilmaameen in injarna marka markastaba way muhiim aha maduun in lisla gorodo lankasta oona noo mid ah dad shay meelka shal faraarsiin iyo deegaankii ruugaan qodobkan horeey qodobka lamaad dhacdo hooba dhiida qaabka liinku jawaabowna yaana in lisla fiirsada mayweelay hoobu la buunbuuniye woo sii wal anhayna liin sheega ma kasta badanga dalka isku ruugda marka sidaas sharci galanqaadqaas dhibkii dhibkii ku badanga kooyi koro adayna baran ku jawaabi koro marka mas-uuliyaddii dadkii saaranaytii oo aaminsagna inay koo ku enna yallin ku fadhiya arrintaas inay meel ha saaraan muwaadinkaasayda d j inay andhowna usa iyo mayl rahay dadkii kale la halmaal oo deegaankaas roogaba dhiijo liin luunsana mayl rahay naftio liin banaysana iyo mas-uuliyad noo wada saaran koonfur galbeed guud ahaan xildhibaanada heer qaran oo deegaanada ku jiraan soomaalida meelo roogda oo mas-uuliyada hayd oo reer puntland eh laku bilaabo ismadiyo iyo malaaqyadiyo laku bilaabo maamulsho iyo degaansho yeliinku fadhiyo ummadaasaytii badbaadadiyo iyo naftiyo iyo maalsho iyo meel raay karaamadiyo inay la badbaadiyo dadkaas maamuladaas aan ku fidhayna si yoobniin ku sugaayaan dadka deegaansho miin hisaabsan uniba deegaanka nii kala nool niin ku sugaayan oo kale in meel raay dadkaasaytii karaamadaas iyo liinku qaadna wal kasta oo meel raay arrintaasaytii laga dejiyow xalna laka helow mayla raagiyaba kula qaadadaana waajibaad noo saaranwo maywaalay qodobkan horeeye hoba la buunbuuniy galan laku biyina dhibkii dhibkii ku badan dhihi macna masuubiyaas naftaas goti naf lamaadii lam saddexaad oo la gooyin wal yahziyaadiyaas ma leh laakiin ku dhiidhintiye ku hadalowshee meel raayey meel ku saarowkii xaqaasiitii iyo ilaalada dadkii kale deegaankaas ka nool waajibna saaranwo marba malku gadaalay koro mal malku dib dhigi karo waajibkaasna insha allah oo bilaha sidii liinka talagalay iyo liinwada gududee mas-uuliyiinta koonfur galbeed hobeena
mudane gudoomiye wayar kore mas-uuliyadda madaxda puntland ee waato miila ku bahaaso dadkana reer koonfur galbeed si kalan aaminayo maadaama miidka muddo banaanka yaalay may duugow leer
miidka duugow i duugow darada dadsheey ku kooy maay maamulada puntland ma ku kooyna dadsheey iyo oo ku dhiidhiyaayaan dhibkaas qaabkan dhihi iyo foolxumadiis iyo oo tusaayaan maamulkii iyo dadkii meel raaya mas-uuliyiinta deegaankaas iyo oo tusaayaan ku kooyti in miidkaasaytay duugow shaydaaya laakiin mahayna wal oo iyo laka kalifay in miid iyoon duugda korna mahayna taasna marka way daayne bulshada reer koonfur galbeed miidkaas daayowka meel raaya hamiinkaas baray sababtashaanti way haytay arintiyaada ee miisaanshe meel dhonyi inila dareensiya deegaankaas ahayti waana dadshay ku qoyti saasaan arintan dhiiday gudoomiye hadiisan atin madaxda koonfur galbeed ee ballanqaadka isan dowlada puntland ku haystaan way erkoreko oo layska hadlahay kor kalsoonileh
idan aaminsanna puntland walbadan agobati dad badan deegaanadan koonfur galbeed ha ku jeedo ka nool ka shaqaysadahay oo meelare deegaankaas ka nool xornimadiiona ka qabaan mudana ha ka shaqaysadahay mayweelekan koonfur galbeed indhaladay koonfur galbeedna taroog ba koonfur galbeed atiya laka dilahay macnaa jama ee puntland laka dili shiladii inay naftiis la banaysada inay liin araga ma eh kan koonfur galbeed indhaladay koonfur galbeed laka dili usin mayl ka banaysada su-aalee kooyas deegaan hooba la rooga dadka dulmawadayaalka ee dhibwadayaalka ee qaswadayaalka eh maamulka ma ku turjubayaan dadka insaan fadawka ee ma ku turjubayaan dadka wanaaga fadaya ma ku turjubayaan marka way leenaha dadka noocaas oo kale eh oo qasbadayaalka eh inay dadka doojinanayn gobano ee mayla raalinan dhibaatayna tan way idaayasahe puntland soddonkii sano lahmoodi ku dhowaad mis labaad shan sanaba ernoy dad badan oo koonfur galbeed deegaanku ha ku jeedo deegaanadaas deganaayeen ka shaqaysadaayeen owlaadiyo askoolan baradaayeen wal faquuqi hata la tilmaamo karo ilaa xadkaas dib la boombooniyahay deersigna malka aragna dhacdooyinna dhiyan mal qariyo kor mal inkiri kor laakiin had way marahay tahe intii una ku ogna siyaasad xaan ini deegaankaas dalkunha ku jeeday oo meela roogeen dowladii mayla raay puntland intii la fadheeda maamulkaas la fadheedan waana mayla raay xaquuq siyaasi ah iyo warsadan maadaama ciidamadaba ka jaraan deegaanka mayla raay howlo kale dowladeedba ku mid ayin ini mayla raay ilaa xadkaasiti la fadheeda maamulkii oo iyo xaquuq siyaasadeed ama kurso siyaasadeedba meelo ku fadahayaan iyo oyo naftiyo mahdii tiradiiyo meelo ka rogaan iyo tayadiiyo deegaanka meelo raayay ka leeyin iyo oo dhiibayaan waajibaadkii dowliga haleynka lahaayay oo ahaayay canshuuraadkii iyo ilaalinta amnigaba qiibku ayin marka way lahaa reer koonfur galbeed ka nool puntland sidii in la shaqeeysan dowladaasayta in la shaqeeyo meelo raaya ammaanka kula shaqeeya kula shaqeeya canshuuraadka inay dhiibtaan dowladda meelo raaya la dhagaajiyay muhiimasin eta muhiima nin wada eta in meel raay soomaaliya kulli meel bay roogda iskaalmaysato meel raay holo saaslin gobada marka taas wayba tusaase markuun hoba dadkii meel roogiba hunguriyaayeen inay kursi siyaasadeed kuga diisadaan maamulka puntland iniyo nabad ka qabaan unayna kalsooni ka qabaan meel raayona maamulkii la rogan kalsooni ka qabaan taasa tilmaamas
gudoomiye meel isweydii karo dadkan dhalada koonfur galbeed maamulada qaar meelo ku taliyaayen way ku dileen muddo mayl ku dhoogay doolow oo jubbaland ku taliyaas nang muwaadin ee reer koonfur galbeed dhaladii iyo meelo laga dili marka arintaas meed
dhab ahaantii dhacdooyinka hore ay tilmaamanaya ku mid ayin wal hata una toos oo koonfur galbeed ha ku jeeda halbeegsado eemin aragaan laakiin wayn aragaan ahee dhacdooyin dhiyahay waana foolxumo waana maamuladaas ku fidhayna daawadiyo iyo shaafeyntiyo ku fidhayna ma-e wal una hatageeka garsadaan mismilaraay umadin garyaan ma-e dhacdooyinkaas dhiyahayan waana ku dhidhiyaan mas-uuliyadda noo saaragna ku hadalaana mayb la ogaaday inay dhacdooyinkaas iyin dhacdooyinka wadanka ku dhiyahay oo nidaam darada iyo foodada iyo salka ka haayan lainhayna walaha ka taladay dadkaas geeka inay la dhibaatay linka talagalay inhayna iyo idaayaan una naftaana maywele walbadanga ku ogna walbadanga dareensagna walbadanga ogna marka haan homa fadayaalka elay inimelaraay doojo lingaadane tilmaaman waa dadkana sheegan